anigoo ka shaksiyan waxaan aaminsanaha xilka qofka mudan baa qabta ayadoo aan loo fiirin wiil iyo gabarba qofka mudan ka soo bixi karo annaguna shaqo kasta aan qabanaynay runtii waxaan ku ammaanayaa saaxiibada ila shaqaynayay iyo xataa intaysa igu soo biirin ka hor in la marsiiyey nidaam oo waafiya hufan oo qof walba ay aragto qofka la marsiinayo waraysi ama interview qofka laga qaadayo interview marka laga qaadanayo waa imtixaan imtixaan qofka marka uu galo waxa uu natiijada uu ka helo leeyahay macnaheedu ma ahan qofkaas inuu waxba uusan aqoon laakiin waxa ay tahay inkastoo aan darajada ilaah baa qora qofka oo helaya waa gooni aan processkaas la marsiiyey ayaa xaqiijina ugu dambeyn qofka noqonayo midda gabdhaha aan waxay ka mid yihiin runtii aan aniga ma dhahayo kaalinta gabdhaha ay mudnaayeen iyo sara u qaadidda iyo laakiin waxaan leeyahay oo sax ah broses kasta ee la maro haddii si cadaalada loo maro oo hufnaan loo maro qofka mudan ama ee markaas loo arka xilligaa laga qaada interviewga ama loo arkay khibraddiisa ma aha in loo fiiriyo gabar iyo wiil midda gabdhaha haddii aan usoo laabto way mudan yihiin waxaana ku kalsoonaa aniga dhowr meel baan ka soo shaqeeyey dad badan waa la soo shaqeeyey wiilashuna kaalin wanaagsan bay qabtaan gabdhuhuna laba kaalin wanaagsan bay qabtaan labadaas kaalin marka gabdhaha ay qabtaan runtii kaalinta waxay kala mid yihiin midda midda wiilasha oo saaran oo xilkaan saaran way qabtaan gabdhaha kaalinta labaad ay qabtaanna waxay tahay wiilasha waxa ay qabtaanna kasii fikiraan